amarrada ku saabsan la xiriiridda waxaa waajiba inaadan doonan qofka la ammaan geliyey ama aadan sinaba ula xiriirin haddii aadan u marayn garyaqaan tusaale ahaan waxaa waajiba inaadan doonan ama la xiriirin qof la ammaan geliyey shakhsi ahaan ama adoo kula xiriiraya elektroniga iyo aaladda kale tusaale ahaan telefoon farriimaha qoran emailis facebook ama warbaahin kale oo bulsho ama ku dabagelidda g b s ama hab kale oo kasta sida inaad qof kale codsato inuu kuula hadlo haddii qofka la ammaan geliyey kula soo xidhiidho aadna ka jawaabto iyada oo aan ku xirnayn inta jeer oo uu kula soo xidhiidhay ama sababta uu sidaa u samaynayo waxaad jebinaysaa amarkan saddex waxaa waajiba inaadan tegin ee dugsiga ama meel kale oo kasta oo qofka la ammaan geliyey uu joogo u joogo waxbarasho b meel kasta oo qofka u joogo daryeel ilmood ama c meel kasta oo lagu xusay amarka maxkamadda tusaale ahaan waxaa waajiba inaadan tegin meelahaas shakhsi ahaan taas macnaheedu waxay kaloo noqon kartaa ma tegi karto xafladaha dugsiga munaasabadaha gaarka ah ama kulannada waalidiinta iyo macallimiinta ee habeenkii ka dhaca dugsiga afar waxaa waajiba inaadan tegi karin ama raaci karin qof la ammaan geliyey ugu yaraan labiyo toban saacadood kadib markaad cabtay khamro ama qaadatay daroogada reebban tusaale ahaan waxaa waajiba inaadan u tegin qof la ammaan geliyey ugu yaraan labiyo toban saacadood kadib markaad cabtay khamro ama qaadatay daroogada reebban tusaale ahaan haddii aad cabtay khamro sagaalka fiidkii uguma tegi kartid gurigooda ama shaqadooda ilaa laga gaaro sagaalka subaxii maalinta soo socota haddii aad wada nooshihiin taas macnaheedu waxa weeye waa inaad heshaa meel kale oo aad joogto ilaa labiyo toban saacadood waxaa waajiba inaadan la cabbin khamro ama la qaadan daroogada reebban qofka la ammaan geliyey waa inaad ka fogaataa xataa haddii qofku yidhaahdo ha iga fogaan shan waxaa waajiba inaadan isku dayin inaad hesho qofka la ammaan geliyey marka laga saaro sida maxkamaddu amartay tusaale ahaan waa in aadan isku dayin inaad ka hesho qofka la ammaan geliyey habka wada xiriirka elektrooniga ah tusaale ahaan adiga oo wacaya telefoon u diraya farriin qoran u diraya ama facebooka ama hab kale oo warbaahinta bulshada ah isticmaalaya internetka ama weydiinaya dad kale haddii ay og yihiin meesha uu joogo qofkaasi